aw amase istidaaca dalika arrinkaa wuu awoodi karaa maca almashaqati alcadiima mashaqo adag weyn iyo dhib adag markuu maro kadib ayaa waxaa u suurtageli karta inuu xaqi karto oo uu gaadho macna sidaasi haddii ay macnaha labadaa miduun yahay waxaa u bannaan markaa inuu xadiiadaa xaadiiadaa ku dhacday iyo dhacdadaas ku timid iyo mas'aladaa haysata inuu aqwaasha ahlilcilmiga mid ka mida inuu macnaha wax weeyaan qaato ayaa u bannaan fatwa almuqallidi midka muqallidaa fatwadiisa hadda waxaa laysku hayay oo laga hadlayay isaga wixii ku yimaada ma taqliidsan karaa waa arrin isaga haysata arrin isaga haysata wey mas'alaa ku timid isagii baa doonaya inuu ku dhaqmo isagii baa fulinaya ma bannaan tahay inuu ictimaado qowl kale oo daliilkiisa uusan garanayn haddana waxaa laga hadlayaa fatwa almuqallidi ruuxii muqallidkaa hadda aan soo sheegnay ee aan nidhi isagu si madax bannaan uma garan karayo xukunkii sharciga daliilka ugama soo bixi karayo ayaa wuxuu noqday nin muftiya oo diintii isaguba ka fatwoodo wuxuu fatwoon muxuu yahay waa taqliid mas'alaa la weydiin shaaficiyadu saasay qabtaa mid kale la weydiin waa xambeli xanaabiladu saasay qabtaa imaam yani waxa weeyaan abu xaniifa sidaasuu qaba dad kalu marka u fatwoonaya dad kaleeto ayuu diintii yani waxa weeyaan u turjumaya uga fatwoonaya ma bannaan tahay muqallidkii isaga lafihiisaaba laisku hayste cid kaleeto ma u gudbin karaa taqliidkiisii wey maana qaala allahu tacaala ilahi wuxuu yidhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun haddaydaan wax garanaynin dadka wax garanaya weydiiya wa ahlu dikri dadka ahlu dikrigana hum iyo ahlulcilmi yani dadkii waa laba qaybood qayb aan waxba ma garanaysaan layihi oo muqallidiinta ah iyo qayb inay wax garanayaan lagu magacaabay oo culimada wax u dhexeeyana ma sheegin aayadu saas wey marka qoladan tadaata muqallidiinta cilmi loo doonan maayo culimana lama yidhaahdo saasuu wataa aayaddu culimo iyo muqallidiin macnaha dad wax weydiinayo aan waxba garanayn bay u qaybisay qolada wax garanaya waa muqallidiin muqallidiinna cilmi looma raadsado culimana maaha culimada laguma tiriyo macnaha wa ahlu dikri hum ahlulcilmi wey wlmuqalidu muqalidkuna laysa muusana min ahli lcilmi ahlulcilmiga ka mid maa almatbuuciina ee la raacsany wainamaa huwa taabicun ligayrihi ujeeda isagaaba dad kale daba yaalla isagaaba dad kale daba yaalla marka isagii dadka sii daba yaalla hala sii daba yaalla hadii la dhaho yani waxa waa silsilad dheer wey wa qaala abu cumar wuxuu yidhi ibn cabdilbar wagayruhu yani waxa weeyaan caalim lmaqrib ninkii yani waxa weeyaan cilmiga badnaa kitaabu tamhiid iskale muxaqiq aad u cajiib badan wey culimada cilmiga badan buu ka mid yahay isagii waxaa isku casri noolaa alkhaiibu albaqdaadi caalimkii isaguna shaaficiga ah isaguna waa maalikiyu lmadhab marka waxaa la yidhaahdaa yani kana waxaa la odhan jira caalimu lmaqrib oo dhulkaas macnaha waxa weeyaan qarbi ifriqiya iyo andulus iyo dhulkaasoo caalimka ahaa kana waxaa la odhan jira caalimu lmashriq baa la odhan jiray khaiibu albaqdaadi oo macnaha waxa weeyaan khaliijka dhulkan la yidhaahda iyo macnaha waxa weeyaan caalam alcarabi iyo dhulkan kaasoo caalimka aha macnaha marka wuxuu yidhi ibn cabdilbar ajmaca annaasu dadkii waxay isku waafaqeen calaa ana almuqallida ruuxa muqalidkaa laysa macduudan inuu inaan lagu tirinaynin min ahli lcilmi ahlulcilmiga inaan lagu tirinayn wa ana alcilma cilmiguna macrifatu lxaqi xaqi oo la garto way bidaliilii lagu garto xaqi iyo daliilkiisii oo la garto oo iswata ruuxu markuu gartaa la yidhahdaa caalim la dhahaa laakiin mujarad aqwaal aada uruurisay culimo ma tihide caamaa tahay macnaha muqallid baa tahay muqalid baa la yidhahdaa oo waxaan intaa ahaynba meesha kuma hayno maanta waxaan intaa ahaynba meesha laguma hayo aqwaal la ururiyey unbaan macnaha waxa weeyaan ee wadaadadu haya yacni mujtahidiinta aad bay qilo u yihiin aad bay qilo u yihiin waa laga yaabaa in la helo dad yani waxa weeyaan marxaladaas dhexdhexaadka ah ee imaam shawkani iyo keyrkii ay itibaaca ku magacaabeen dad badan waa in la helo laakiin mujtahidiin mutlaqa in la helaay waa yartahay waa jiraan ficlan qaala ibnu qayim wuxuu yidhi wahada arrinkaasi kamaa qaala abu cumar siduu yidhi wey yani sidaa uu abu cumar ibn cabdilbar uu yidhi ayuu ku waafaqsan yahay maxaa yeele fa ina annaasa dadkii laa yakhtalifuuna iskumay khilaafsanaa fii ana alcilma cilmigu huwa almacrifa inuu yahay waa garashada alxaasilatu ee ka xasisha can daliilin garashada daliilkeedii ka timid daliilkeedii aad garanayso ayaa waxaa la yidhaahdaa macrifo la yidhahda cilmikaasaa la dhahaa wa ama biduuni daliil amaa daliil la-aan garasho aan daliilkeedii la soconini fainamaa huwa taqliidun waa taqliid uma xaka ibnu lqayim ibnuqayim markaa kadib wuxuu sheegay bacda dalika markaa kadib fii jawaazi alfatwa in la fatwoon karayo bitaqliidi lagu fatwoon karo alaaata aqwaalin saddex qowl buu sheegay yani wax kale ma haysid taqliid adiga laftaadiiba aada nin kale ugaga dambayso dadkii ma u fatwoon kartaa oo ma u sheegi kartaa si ay ugu dhaqmaan saddex qowlba ibnu qayim sheegay axaduhaa aqwaashaa waxa weeyaan midkood laa tajuuzu alfatwa in la fatwoodo ma bannaano dadkii diin looga loo sheego taqliidkii liannahu laysa bicilmin maxaa yeele cilmi ma ah waalfatwa fatwaduna bigayri cilmin cilmi la-aan layska fatwoodaana xaaraam wey meeshuu ka soo saaray biir yacni in fatwo la-aan in cilmi la-aan la fatwoodaay yacni biqawaatici nusuus waa xaaraam taqliidkiina maxaynu nidhi cilmi ma aha wabittaali muqalidkii caalim ma aha wuxuu sheegayna cilmi ma aha halkaasi ka soo baxay wa haadaa arrinkaasina qowlu akharu alasxaabi alasxaab hadduu ku yidhaahdo yacni waa xanaabilada wey qowlu akthar alasxaabi asxaabtanada oo xanaabilada ah intooda badan qowlkoodu sidaas wey wa jumhuuru shaaficiyati jamhuuru shaaficiya shaaficiyada intooda badanna iyaguna qowlkaasay qabaan ahaani qowlka labaad waxa weeye anna dalika arrinkaasi taqliid oo la fatwoodaay jaa-izun waa bannaayah fii ma yatacallaqu wixii ku saabsan binafsihi naftiisa inuu fatwoodo naftaada uun ku gaabi wey macnaha walaa yajuusu ma bannaana an yuqallida inuu taqliidiyo fii ma yuftii bihi hayrahu wixii uu isaga cid aan ahayn u fatwoonayo oo dad kale jawaab uu siinayo cilmi uu gudbinayo inuu taqliidiyo uma banaana qowlkaasi waa qowl mufasal wuu tafsiiliyey asaga nafahaantiisa taqliidka waa ku dhaqmi karaa laakiin dad diin ugama dhigi karo dad diin weydiiyey uma fatwoon karaya taqliidkii sidaasna waa qowlka labaad wey ahaaliu qowlka saddexaad waxa weye ana dalika arrinkaasi jaa-izun waa bannaan yahay yacni fatwadii taqliidka lagu lagu fatwoonayay cinda alxaajati marka loo baahdo wa cadami alcaalimi almujtahidi caalim mujtahida marka la waayo caalim mujtahida marka la waayo ama waxaa laga waayey meeshaa khaaska ah kolley guud ahaan looma waayi karo mar walba caalim mujtahida waa jira laakiin waxaa laga yaabaa meeshaa markaa mas'aladu taallo nin caalima mujtahid in laga waayo ama xaajo iyo daruuraa keentay ama ma ahee ninkii caalimka ee mujtahidka ee waddanka joogay yaa mas'aladii intuu ku ijtihaaday buu natiijo ka gaari waayay somayna hadda soo mare taqliid baa u bannaan baynu nidhi xaaladahaasoo kaleeto daruurada ah ayaa taqliidkii lagu fatwoon karaa macna ana dalika arrinkaasi jaa-izun waa bannaanya cinda alxaajati baahida agteeda marka loo baahdo wa cadami alcaalimi almujtahidi caalim mujtahidana markii la waayo wa huwa kaasina qowlkaa dambe ayaa asaxu laqwaali aqwaasha midka ugu saxiixsan kaa wey wa calayhi dushiisuna alcamalu dhaqanku ahaaday isagaana lagu dhaqmaa macnaha intahaa kalaamuhu ibnu qayim hadalkiisa halkaas uu gabagaboobay macnaha waxa weeyaan qowlkaa dambe ee macnaha waxa weeyaan uu rajaxay ayaad moodaa macnaha waxa weeyaan inuu yahay yani qowl runtii waxa weyaan aqrab ila taxqiiq maxaa yeelay xaaladaas daruurada keentay haddii aan la odhanin taqliid ha lagu fatwoodo caalim mujtahidana uusan joogin mas'aladiina ay jawaab u baahan tahay laba kama dhaxayso in la yidhahdo hawadaadu sida kaa tusto samee yacni waxa weeyaan aniga iyo adigu iskuma dhaanee sidii kula qumanaato uun ka yeel iyo inaad taqliid iyo wax uun culimo culimo uun laga soo raro aada u naqliso oo tidhaahdo imaamu shaafici baa sidaa qaba maalik baa sidaa qaba aad tidhaahdaa waxaa ka fiican inaad macnaha taqliid u sheegto xaajadaa iyo daruuradaasoo kaleta ay marka ku bannaan yahay waa masalada soo sheegnay tayamum yani tayamum biyo la waayo wey tayamum wuxuu bannaan yahay markii biyo la waayo taqliidna wuxuu bannaananayaa markii caalim mujtahida la waayo ama daruuro iyo xaaja ay timaado markaasuu bannaananaya macna wabihi yatimu ma aradna kitaabatahu fi hadihi almudakirati alwajiiza nas'alu allaha an yulhimana alrushda fi lqowli waalcamal wuu gabagabaynaya sheekhu kitaabka wabihi kaas isaga mabxadka ugu dambeeyey ayaa yatimu waxaa ku dhammaystirmaya maa aradnaa waxaan doonnay kitaabatu qoritaankiisa fii hadihi almudakirati alwajiiza xusuusisadan yacni waxa weeye gaaban mudakirada waxa la yidhahdaa yacni buugka yarkee ruuxu uu wato ee uu yacni xusuus qor ku qorto xusuus qortaa la yidhahdaa mudakirada mudakiruu ku magacaabay fii hadihi almudakirati alwajiizati ee gaaban nas'alu allaha allaan weydiisanaynaa an yulhimana rushda hanuun inuu nagu ilhaamiyo fi lqowli waalcamal wa an yukallila acmaalana acmaashanada inuu macnaha waxa weeyaan dhinacyaha kaga xidho binnajaaxi yacni waxa weeyaan liibaan iyo guulaysi lagu guulaysto innahu alle jawaa jawaadun kariimun wey wasala allaahuma وsلم عlى نبيinا محamd وآlih وصaحبiه وsلم wixii aan ku gefnay شhayطاan buu ka ahaaday iyo dadaal daro alla subحaana وataعala hainoo dhaafo wixii aan waafaqnayna alla subحaana وataعaala ayaa ku mahadsan ajri haynaga siiyo sheekana alla subحaana وataعaala miiزaanka xasanaadka hau geliyo hana ugu dembi dhaafo annagana allah naga dhigo kuwa ku camal fala markay fahmaan kadib والlah أعlam وsلى اllهma وsلم عlى نبيina محamd وعlى آlihi وصaحبiه وsلم